waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali ramaan xuseen fure british waa suxufi ku sugan magaalada minneapolis ee dalka mareykanka cabdiraxmaan waa mahadsantahay inaa barnaamijka nagala qeyb geshid bal in yar waxaa noo dulmartaa dareenka laga bixiyey ninka cadaanka ahaa askariga cadaanka ahaa ee lagu soo eedeeyey inuu dilay george floyd oo maxkamadi ay xukun ama dembigii ku heshay waa mahadsan tahay aad iyo aad baan ku salaamaya saaxiib dhammaan dhegeystayaashiina waan salaamaya si guud ahaanada soomaalida ku nool australia waan salaamaya intaa kadib horta intaanan xukunka dhicin baan wax yar kusoo koobayaa waxaa jira dareen fara badan oo dadka gobolka degan ay qabeen oo laga cabsi qabay in cadaalad xumo ay dhacdo islamarkaana billiqo iyo dhibaato kale ayaa laga cabsi qabay taas oo keenaysa in xataa guddoomiyaha gobolka tom wells uu dalbaday ciidamo kale oo gobolada kale nooga yimid laakiin ugu dambayn xeerbeegtii u fadhiday kiiskii lagu haystay askarigii hore ee derek ahaa inuu dilay nin madowga maraykanka oo la yidhaahdo george floyd ayaa dhacay maxkamaddu waxay weliba gobolka minnesota gaar ahaan degmada la hennepin county waxay ku dhawaaqday in askarigaasi hore lagu helay saddex dembi oo kala duwan dembiga koowaad waxaa lagu helay dembiga afka qalaad lagu yidhaahdo second degree marter oo macnaheedu yahay inuu qofkaasi geystay dil dembi dil ah walow uusan dembigaasi dilkaasi ahayn midaan horey loo soo qorshayn ama looga soo baaraandegin laakiin dil buu geystay waa dembiga koobaad ee lagu helay waa second degree marter dembiga labaad ee lagu helay waxaa afka qalaad lagu yidhaahdaa third degree marter isaguna waa dembi la galay oo isagu oo ah mid si daran loo galay iyadoo weliba ficilkaasi uu yahay ficil halis keeni kara oo muujinaya qofkaasi inuu ku dhaqaaqay fal halis ah oo horseedi kara dhaqan xumo iyo dhibaato qofkaasi uu falka kula kacayey uu kula kacay oo fasahaadna keeni kara oo dad fara badan hadday daawadaan falkii uu galay horseedi kara inuu qof kale ku dhaco qodobka saddexaad ama dembiga saddexaad ee lagu helay waxa weeye second degree manslaughter waxa la yidhahda afka qalaad lagu yidhahdo waa dembi ku yimaada layacan keeni kara in qofku uu qofkaasi geliyey halisaan loo baahnayn marka saddexdaas dembi baa lagu helay saddexdaba waa lagu helay waana la jeebeeyey xabsigaana loo gudbiyey haddana waxaa la sugayaa un isku dar dembiyadaasi inta sano ay noqon doonaan markaas taasi waxay noo sahashay oo ay fududaysay welwelkii iyo welbahaarkii laga qabay gobolka minnesota inay mudaaraado kale ka dhacaan inay dhibaatooyin kale ka dhacaan inay xataa noqoto indee sidii sanadkii hore xilligan xilligiisa bishii shanaad oo kale ay dalka ka dhacdo gaar ahaan gobolka biliqo iyo dhibaato waa gartay marka hadda ninkii saddexdii dembi wa waa lagu helay waa markii ugu horreysay baa la yidhi askari caddaana gobolkaas oo dhan dembi noocan oo kalaa lagu helo marka taasi maxay ka dhigan tahay ama gobolka uga dhigan tahay ama maraykanka guud ahaan
taasi waxay ku tiltumaysaa in dadka aan luqadda qalaad lagu dhaha people of color dadka markaasi muuqaalkooda ama kalarkooda lagu yaso ay hadda baraarugeen oo ay noqotay in cadaaladda ay sidii ay ku raadsan karaan ay ku raadsadaan waa sax waana kugu raacsanahay ma dhicin taariikhda in nin cadaan ah oo falkan oo kala galay oo weliba people of color dadka marka laga tirada badan yahay haddii si kale u dhaho ama dadka madowga iyo spanishka iyo ay ku jiraan intuu dil u geysto haddana isagii la xukmiyo way adkay laakiin waxay ka tusaale qaateen cadaymo fara badan oo markaasi social mediaha ama technologyga haddan cusub ay laga duubay oo itus oo itaasi ah iyo mudaaraadyadii ka dhacay dunida daafaheeda oo kala duwan saamaynta ama ficilkii ama dibadbaxyadii laga samaynayey dilkii loo geystay george floyd maaha in keliya kuwa ku koobnaa america ama maraykanka oo keliya xataa qaaradda yurub bay gaareen marka taasi waxay muujinaysaa hadday cadaalad darro ku dhaaqi lahaayeen inay mar kale butaacaan ama ay bilaabmaan dibadbaxyo lagu mudaaraadayo oo lagu raadinayo cadaalad iyo sinaan waa gartay cabdiraxmaan xukunku markuu dhacay madaxweyne biden iyo madaxweyne ku-xigeenada harris labaduba qoyskiibay la hadleen marka arrintanu intee isbedel intee la eg baa la filayaa inay ku samayso sida boolisku ay ula dhaqmaan dadka madowga ama dadka kale ee midab kale ee maraykanka
de system baa la maraa waad ka taqaanaa sharciga maraykanka wax way ka bedeli doontaa oo dadka aaminsan baana inay wax ka bedeli doonto laakiin haddana dee waxaa jiray wax soo jireyna markasta dadka madowgu waa dad ku dulman dalkan maraykanka waa dad mar kasta loo eedeeyo dhanka muqaadaraadka iyo dhibaatada iyo rabshadda marka cudurdaalkaasaa jiri jiro markasta markii la rabo in cadaaladda qof la hor keeno caddaymo kaloo waxay samayn jireen looyarada u doodaya qofka ka soo horjeeday caddaankii dembiye hore oo qofkani galay dhibanaha ahaa bay ku soo saari jireen waad og tahay markii dembiye hore lagu soo saaro halkaa cadaaladii baa ka baxaysa gabagabada garsooruhu wuxuu markaasi qaadanayaa go-aanka badane ah in qofkini markii hore uu afka ingiriiska lagu yidhahdo criminal record uu lahaa ama diiwaan dembiyeed uu lahaa laakiin hadda sidii hore waxba wayse soo bedelayaanoo waxaa saacidaya taleefonadan casriga oo qof kasta xaq ku leeya inuu duubo dhacdadii oo toosa markii la keeno de caruur iyo ciroolo way arkayaan marka isbedelku wuu imaanaya laakiin weli lama dhigi karo isbedel dee cajiiba oo boqolkiiba boqol ku dhow ayaa la heli doonaa waa gartay marka hadda maadaama saddexdii dembiba lagu helay ma la yaqaanaa dembi walba inta sane ee xukun ahaan uu mutaysan doono ama inta la filayo sano xabsi oo in lagu xukumo ninkan
walaalkii aanan loo yarahaynonu dee weliye unahay haddana dembiyadan kala garanayna oo intaasaynu soo tabin jirno dembiga ugu weyn waa dembiga kowaadaan naqaano waa soo maaha first degree murder laakiin qofku marba hadduu second degree murder galay waa dembiga labaad ee qof lagu helo inankaasi wuxuu ahaa waa mid lasoo baaraandigey oo laga sii fikray in qofka qofka dilka samaysanaya qofka inuu dilo ka fikray soomahayn laakiin kani waxa weeye dembi uusan qofku ka fikirin inuu qof dilo laakiin dilkii uu geystay marka waa lagu helay marka kaasa ugu weyn marka dadka qaarkood waxay leeyihiin dhowr iyo labaatan sano dad baa dhahaya soddon sano dad baa dhahaya afartan sano adiga intaasaa laysla dhex maraya laakiin dee looyarada si wanaagsan u yaqaano waxay isku dardarayaan dembi kasta inta sano uu leeyahay hadda tusaalahaan oo kale first degree murder inta sano uu leeyahay third degree murder inta sano uu leeyahay ka u dambeeyo la yidhahda second degree minus lorderna wuxuu leeyahay sanado marka intaasu baa laiskugu dari doonaa kolley arrinta ugu muhiimsanna aan rabo inaan bulshada u sheego waxa weeye qofka ma lagu helay dembigii haa ma yahay dembiyada haa taasaa dadka aada u wada qaneeshay waa gartay cabdiraxmaanow dabcan dadka midab kale african americanska ugu badan iyo mexicaanka iyo soomaali badan baa minneapolis degan waa sidee baad isleedahay xiriirka dadka soomaalida ee gobolkaas degan iyo boolisku ma booliska ma laga baqaa ma iska ilaaliyaan xiriirka bal soomaalida iyo booliska gobolka maxaad ku tilmaami lahayd xiriirka booliska gobolka iyo weliba dadkan people of color ama dadka midabka lagu takooro aad buu u liitaa weliba hadda de sanadkii ugu dambeeyey weli markii dhacdadan dhacday wixii ka dambeeyey kalsoonidii booliska iyo shacabku way sii kala fogaan oo xataa dhowr jeer waxaa jirtay golaha hoose guriga hoose ee gobolkan aanu deganahay minnesota ay ka fadhiisteen oo waxaa la jira qorshe lagu kala dirayo booliska gobolka minnesota oo la doonayo in dubuhabeyn lagu sameeyo oo waxyaalo fara badan laga bedelo oo dhaqan tarbiye iyo waxyaabo fara badan la baro taasi waxay keentay xataa marka qaarkood in dembiye dhacay gobolkan ku hayo oona boolisku iman ilaa hadda waxaa ka mid a dembiyada ka dhaca jidadka taraafika oo markasta boolisku imaan jiray hadda kuuma imaanayaan arrintu inay arrin muhiima oo weyn ay ka yaabaan maahane ma soo socdaan kuumana imaanayaan marka taasi waxay muujinaysaa in uu kalsooni darro ay soo kala dhex gashay shacabkii gobolka minnesota iyo booliskii gobolka minnesota gaar ahaan haddaan si kale u dhigo shacabka ama dadka soo galootiga iyo dadka kalarka people of color kalsooni kuma qabaan booliska waxayna weli taagan yihiin in la kala diro kadibna dib habeyn lagu sameeyo booliska markaasay leeyihiin dib waxaa loo heli karaa inay kalsooni dhex marto booliska iyo bulshada gobolka minnesota kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan xuseen fure oo british sidoo kale loo yaqaan cabdiraxmaan aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waraysigaadna siisay adigaa mudan walaalkeen
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali